bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhownsudyaala ha ka dhowaada warkaha miinimo ee raadiyaha warsaan qodobadaysan ka dheegaysanna welibaa ku mid ahaa madaweynaha koonfur galbeeda soomaaliya iyo xukuumadda soomaaliya kula hadali walhasaarowka deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya qarax iyo kadhiya xarunto gobolka banaadir mooto lamlugaaleyda oo indiiwaan galsanayna yaluku mamnuuci afgooye safiya xasan sheekh cali oo ee duqa degmada beledweyne iyo mudubil ee kureeda reedhankanalate beledweyne dowladda soomaaliya walba waraha ku saartay liiska odayaalka xuli xildhibaanada jubbaland madiine farmaajo oo tababar hanhiri saraakiila ciidan qodobada banaankiisiin ka dheegaysaan war ka dhugunsadayaal waliba ku mid ah ra-iisul wasaare cusub oo geeka la wareegay talada dalka ingiriiska iyo komanaan muhaajiriin oo soomaalinaya kajarta iyo gacanta laha ka dhike
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waayahay dhugunsadayaal hamiignimo iyo ahgalaas uu khamiisa arbaana iyo bahaasta taariikhdan iyo keedanta labaataiyo afarta abiilo toddobaad ee julaay sannada lamada kun iyo toban iyo sagaalka ha ka dhowaada warkii oo faahfaahsan madaweynega koonfur galbeeda soomaaliya ayaa xukuumadda soomaaliya kula hadalay walhasaarowka deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan iyo warkun nin faahfaahiyaasa sadied gobol ee koonfur galbeed soomaaliya la sheegay intiooyin deegaanadanka khayraad ka badan soomaali balse wayba baabi'aya dagaalay abaaro ka dhoweyn soomaaliya madaweynaaga koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareeng ayaa sheegay inta dadka ka nool koonfur galbeed saameyn kuweelatay abaarowgay hana nagadeen ee dalka oo weli raadsiya ku muuqada waana sheegay antiyo wadaanga dadaalada ka xoojihay sidii reeldaanka naga lahay khayraadkii la haytay deegaanada koonfur galbeed
saa ogtihiin koonfur galbeed waxay ka kooban tahay saddex gobol oo ah baay iyo boqol iyo shabeellada hoose waana dalka siduu wasiir xaamid sheegay ugu khayraadka badan soomaaliya beerad iyo xoolo iyo kalluunka usa laga helo musiibadaho waxaa saameeyey dhibaato tiro badan oo ay ugu horeysay laga bilaabo ninety onekii markii dowladdii ay burburtay qolaad iyo abaaro soo noolnoqday oo aada u saameeyey noloshii bini aadanka noocyadeeda kala duwan oo cid kasta meeshii ay joogtay igu tegay dadkii xoolodhaqatada ahaana ay xoolihii ku waayeen dadkii beeralayda ahaana ay la soo korsan waayeen si ay marka dadka dhan igu wada saamaystay dadkii magaalada joogayna dawfihii ayaga hadaa soo gaaray abaarahaas soo noqnoqday dadkeeda ilaa ay hadda waxay la dabanaa yihiin waa abaarihii joogtada ahaa oo kalahartahay saa ogtihi dadka reer koonfur galbeed waa dad nabadeed waa dad dowladeed waa dad u diyaarsan inay noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo deegaanadooda meel kastoo joogaan ay isu dhigmaan hadalkan iyo madaweynaaha koonfur galbeed soomaaliya wayba uusa ka jeediyaya furitaankii madaleylanku ka hadalaya arrimo bani-aadanimada ee shalay ku dhiiday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya eedheeda mahadsantada shukri qarax ayaa ka dhigay xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho walibaan la sheegay inuusa ku dhaladay khasaara qofa ka sugnaahay gudo howl shirka dareeri waliba uusa warama idaacadda walibaan uusa sheegay in dheegi jugculus oo gudo howlka ka dhidi markaas kureedna aragii dad eed badan oo dhaawacay waana goobta saylah ku qaado sidoo kalena iyo jaran dad badan iyo ka dhimadeen walibana howlkasi uusa qaraxa ka dhigi uusa ku dareeray shir iyo lahayan maamulka gobolka banaadir howlka shirka waliba ka sugnaayay duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan yarisowa shirkaasi yahay shir toddobaadle oo sida caadiga haytabayniska kooyeen maamulka gobolka banaadir waana ha u qayb galeen agaasimiyaalka maamulka iyo gudoomiyaalka degmooyinka ee shirkaasi dareeri elishal duban oona la hadalnay waliba ayanu xaqiijiyanaa in qaraxasay usa kadhigi gudo howlka ee shirka ku dareeri balse ilaa iyo hadda mi-ida khasaaro ku dhaladi intaiyo la egta dadkii ka dhaawacmay qaraxasay iyo la jeeyay isbitaalka digfer oo hadda lankasow erdogan xarunta gobolka banaadir oo ee xarun ammaansha swiin laga adkeeyay waliba weli lankasane khasaaro rasmiga ee ku dhaladi waraay wararaya kubaha qaraxa isay dhugunsidayaal walibaa ka dhegaysanaa barnaamijyadan iyo wararkaana dambe mooto lamulugaadlayda oon diiwaan garsanayna yalo ku mamnuuciya afgooye warkuun weliba ahnin uduray afgooye axmed abukar sabriye taliyaha booliska degmada afgooye cabduqaadir cusmaan nuunow ayaa waxa uu sheegay in inta badan ay diiwaangeliyeen mootooyinka ka howlgala degmada afgooye kadib markii dhowaan maamulka degmada afgooye uu soo saaray wareegto uu ku mamnuucay in mooto aan ka diiwaan gashneen xarunta maamulka degmada afgooye aysan ka howlgeli karin gudaha degmada wareegtadaasi ayaa ka dambeysay kadib markii maamulka degmada afgooye uu sheegay in mootooyinka labalugoodleyda ah ay fududeeyaan inay ku baxsadaan ragga falalka amni daro ka geysta degmada oo dilalka ay ugu horeeyaan taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan mootooyin ay u fasaxeen in ay ka shaqaystaan degmada kuwaasi oo uu ku sheegay in ay yihiin kuwa u hoggaansamay amarka maamulka waxaase uu ugu baaqay kuwa kale ee aan iska diiwaangelinin xarunta maamulka degmada afgooye in ay si deg deg ah iskaga diiwaangeliyaan xarunta maamulka mootooyinka saad ula socotid baakan ka soo saarnay nidaam aan u samaynay qof walba mootooyinkiisii saldhigaan ku diiwaangelinay nin walba sawirkiisa iyo damaanadkiisii marka waxaan samaynaynaa mootooyinka oo lasoo diiwaangelin aan lahaynin xaaladoodii in yacni iyagana si deg deg ah baraha koontaroolada magaalada kasoo gala dhammaan laamaha amniga dhammaan waa wad ogyihiin haddii qof mooto aan diiwaangelsanayna inaysa kasoo gudbeynin haddii lagu arkana sharciga lamisin doono kuwa diiwaangelsan oo lambarkooda iyo sawirkooda iyo damaanadooda ka taabana haddii waxaan u fasaxnay inay shaqadooda ay qabsadaan taliyaha ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka ku nool degmada afgooye oo ay ku jiraan dadka ku shaqaysta mootooyinka lablugoodleed ah in ay laamaha ammaanka ee degmada kala shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa guud ahaan amniga degmada loogana hortegi lahaa falalka lidiga ku ah amniga oo mararka qaar ka dhaca degmada afgooye magaalada habeenkii asarteeda koono waa laga rundayaa ciidamada dhammaan heegan ay ku jiraan marka si loo xaqiijiyo amniga inay la shaqeeyaan dhammaan shacabka iyo dadka mootooyinka amniga ay la shaqeeyaan waxyaalihii amni xumo wadana ay usoo sheegaan laamaha amniga eedheedan mahadsanyo axmed safiyo xasan sheekh cali oo ee duqa degmada beledweyne iyo mudabil kureed reedan kanaqti beledweyne bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkuun magaaladaasi hanin ku diri duqa degmada beledweyne safiya xasan sheekh cali oo soo gaartay magaalada beledweyne ayaa waxaa ka qayb galay soo dhoweynteeda mas-uuliyiinta maamulka degmada beledweyne iyo qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada beledweyne gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim food cadde oo ka hadlay soo dhoweynta ayaa sheegay waxaan halkan aan kusoo dhaweynaynaa maayeerka degmada beledweyne oo baryahanba nooga maqnaay howl shaqo markii hore nooga tegay magaalada beledweyne isagoo shaqo u aaday waxay xarnibnaay dowladda hoosena inaan shaaca laga qaadan doonaan u malaynaa qaar ka mid a dadka ka qayb galay soo dhoweynta ayaa dhankooda waxay ka hadleen soo dhoweynta annaga waa noo mudnaan gaara waa noo xusitaan aan la heli karin waa arkayseen ilaa iyo magaalada meesha looga baxo erboorkii inta ka dhexaysa magaalada dhexdeeda waxaa gabar taagnaayoo mid calan sida iyo mid caleen sida inta ka dhexayda wada taagnaay marka waa ilaahay mahadiis midaan gaarnay waaye qofka markao gurigiisa nadaafadiisa ou fiican yahay qalbigiisa nadiif noqdaa magaalada bilacdeediyaa noo nuurta qalbigaay nadiif noo yahay hiilaba waa kula taagannahay macaan badan wax badan waa soo qabateen waxaad ka soo shaqayseen dhulkiinna waxaad xaaqateen dhulkiinna maalin walba waxaad u taagneedeen dhulkiinna inaad xaaqataan haddee si ilaahay dartiisa inaad wax ugu qabataan dhulkiinna dahabo xasan axmed oo dhankeeda ka hadashay ayaa sheegtay in xilli dheer ay soo joogtay magaalada loona baahan yahay in duqa degmada beledweyne lala shaqeeyo beledweyne waa soo joogay soddon sano ka hor yaanyana waa ku goobeey ilmana waa ku dhale gabdhana iskool bilan waa ugu dhigay waa la yaqaanaa gabdhaha ka soo saaran gabaraa waxay idiin qabanaysa gabadha garabkeeda waa inaa istaagtiin hil iyo hoo adinkana wax leeda ka hagranaayo ma jirto maanta cid wax leeda kugu soo marinayo male nin wax leeda kuguma soo dhiibayo maanta laga bilaabo safiya xasan sheekh cali oo ah duqa degmada beledweyne oo ugu dambeyntii ka hadashay ayaa sheegtay gurigaaga haddaa nadiifiso banaankaaga wasaq yahay oo qof soo maro wuxuu dhahaa areebo waaqo dadkan iimaankeena wuxuu noqday wax daciif ah nusqaan marka waxaan iiga mahad celinayaa anoo xamar joogo aan la socday kawnsilka ilaahay ajri xasanaadha ka siiyo maalin walba shaqadaa qabanaysaan waa la socday anna sida hore aan iigu ballan qaaday waxaa ballan ilaah ah lagama yaabo hooyo guriga jiifto deeq imaada inay gurigeeda ku qaadato reer hebelna ma aqaan tanaa mas-uulahna ma aqaan mas-uul waxaa ii ah idinka qofka maanta wax nala qabto berita asigana wax waa la qabanaynaa hadda.
wasaaradda arrimuhu guud oo federaalka iyo reedhan heliisyowka xukuumadda soomaaliya weliba war-saxaafayd ha ku saartay liiska odayaalka dhaqanka ee ah xuli xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka jubbaland wasaaradda arrimuhu guud ayaa sheegtay in liiska odayaalka dhaqanka iyo ha saareen guddiga doorashooyinka jubbaland iniyo muwaafaqsanayna diiwaangelinta wasaaradda ee dhaqanka rasmiga ee beelo jubbaland sidoo kale wasaaradda arrimuhu gudo iyo kudigtay khatar ku kooi korta haxulowka xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedyada jubbaland oo dhowaan la filo inay iyo ka bilaawato deegaanada jubbaland guddiga doorashooyinka jubbaland weliba iyo hasaarayna liiska odayaalka dhaqanka ee haxulow xildhibaanada cusub ee jubbaland hana sabaana ku koobaynin ilaa boqol soddon iyo shan odaya madaxweynaha dalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo geeka tababarahan hiri saraakiila ciidana warkuun walibaan infaafahayay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ku qayb galay munaasabad tababar lahanka hiraayi saraakiil iyo saraakiil ku-xigeenno kumid ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya wayba kaloo munaasabadda ku qayb galay gudoomiyaha golaha aqalka sare saraakiil iyo saraakiil ku dareerta qaybo shalduun ee ciidanka qalabka wada ee soomaaliya iyo saraakiil ku tirsan saldhigga turkiga iyo kaley magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ku jeedi munaasabadda tababarka saraakiila lahanka hiraayi yaa kala dardaarmi saraakiil iyo saraakiil ku-xigeenada tababarka la siiyey walyaabogi laha bari inay shacabka soomaaliyeed yoon ka adeegan wayba kaloo usi sheegay inay saraakiilan lunkubaahanyi inay nagadan haano wadaniyin oo aaminsan inay daljo iyo layin islamarkaasoyna muhiim ete inay daljo difaacan waana ku shaqeeyaan waliba dowladda turkigun kuma had celiyey sida iyo garab teeganyin shacabka soomaaliyeed
dhalinyaro yaryar oo laga yaabo soddon aysan gaarin oo haysta akademi oo waddanka dhexdiisa ugu tababaray waxaa waxaana saaran waajibaad aad iyo aad weyn oo baxad weyn waa tidaahdeen waxaad ku dhaarteen inaad dalka daacad u noqotaan waxaad ku dhaarteen inaad dadkiina difaacdaan oo udhimataan waxaad ku dhaarteen inaad wadaniyiin tihiin taasna waxaa laga rabaa kulliga ciidamada qaranka sida ay ku dhaartaan maxaa yeelay daacadnimadu waa nolosha huskeed weyn daacadnimadu waxay ka bilaabataa inaad aaminsan tahay inaad waxaad leedahay inaad goornima leedahay inaad dalka leedahay oo aad ilaashanayso oo aadan dibidaadleenayn oo aadan cadow ugu shaqaynayn oo aad difaacanayso oo aad ka ilaalinayso wax alla wixii magaxxumayay jar ku keeni karaa dalka inaad dhimataan hawsha aad ku jirtaan shaqo ma aha hawsha aad ku jirtaan waxa weeye waxaad tajideen laba sano ka hor inaad dalka u dhimanaysaan wax ka weyn oo lagu hibeeyo ama loo loo hibeeyo oo bida'aan ka qaadisa nolosha ma jirto waxaan ku ammaanayaa dowladda kursiga sida wanaagsan ee waatanimo hore ay noo garab taagan yihiin ay nagama gacan qabanayaan inaan cagaheena ku istaagno oo aan dib sharafteena iyo karaamadeena usoo ceshano calaaqaadka naga dhexeeya dowladda kursiga iyo soomaaliya iyo dowladdan iyo dadada shacabka kaliya amni ma aha oo tababarada arabteeda ma aha waxa weeye xidhiid dhaqaale iyo xii xiriis dhaqaale weeye oo aan ku dhisnayn dala gaar aan ku dhisnayn waayo dowladda hadcinayaan dowladda turkiga waarehnaa
weliba dufcadii lamaad oo saraakiil heerkun ayuu ku qalin jibiyeen dugsiga tababarka ee turkisom ee magaalada muqdisho waybana xerada weli ku dareeree tababar la siiyow ciidamo ku tirsan haan dowladda federaalka soomaaliya
idaacadda raadiyaha warsang ayaa warkiihaminimo ku dhuwunsayt anka dambayntii dhuwunsid yaala anka yaraan lama kun lama boqol iyo tomiyo lama qof oo muhaajiriin ee shircadar karoogi dalka turkiga yalaha ka qabadi howlgalayo ciidamada ammaanka dalkaasi iyo ka fuliyeen gobolada dalka oo dhan howlgalladaasi weliba iyo dareerena muddo isbuuc ee walibana la sheegay in tirada anka badan lah ka qabadi gobolada van iyo irzorom ee bariga turkiga iyo gobolada xebleyda ee xuduuda la leh dalalka griiga iyo bulgaariya wakaaladda wararka ee turkiga ee anadola news agence weliba iyana ilo dhiniga ammaanka iyo haku-xigidena in howlgalladaasi iyo hayaan haniinkawinay ee lakaqabadow kumnaan muhaajiriin ee bilaa sharcidar karoogi dalkaasa wakaalado walba kaloo iyo sheegana in inta badan muhaajiriinta lakaqabadi turkiga iyo haka galeen qaaba sharcin hayna waana qorsheeyayaan inay turkiga iyo unkusii bahana dalalka midowda yuruba komanaan muhaajiriin ee maalmoogii lahadhaafi laqaqawdi waliba la sheegay inay ku jal jeedaan dalalka soomaaliya syriya masar libiya tunisiya morocco senegal afrikada dhexe algeria falastiin iiraan bangaladesh iyo bakistan muhaajiriintase weliba ahaanoo ku mid eh dareel caafimaada lanka gudbiya isbitaalada meelahaan oo kalena lan gudbiya xafiisyada waaxda socdaalka iyo keliyin gobolada iyo howlgalladaasi iyo kadhiyan dowladda turkiga waliba ayaa martigeliyaasi qiyaastii todoba dhibic sad milyan oo qaxootiya muhaajiriin iskakajara waliba news ayaa dalka inkabadan ee qaabilo qaxootiga markii lan fiiriya dalalka caalamka sidii xaqiijiday wakaalada muhaajiriinta caalamka ee i o m warkiihaminima idaacadda raadiyaha warsan kudhugunsaasangaya dhugunsadayaal haminimaada wantanankaaga warka waliba hasaare waanaasiin jeediyayayano ee bilaal hilaal sheekh shicib inta warkunka lamid onreydun kulmaana dhugunsadayaal waliba asiinkuwatawaanay sidaasoo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu